kuraasta hadda dhiman mudanayaa dalka ma ahaan karo haarac ma ku jiri kara annaka diyaaran nahay golo shacbi waxaan sugaynaa koliigeena jaalaheena oo magaciisa aqalka sare inuu soo la dhammaystiro waxaan maanta idinka codsanayaa in afar iyo tobanka kursi dhiman qorshe cad wakhtiyaysan oo dhiiro leh aada ku fulisaan dhaqso noogu soo dhammaystaan waayo waxaan u xayirannahay in kuraasaad noo soo saartaan si madaxweyneha martaa doorashooyinka madaxweynaha loo galo siiba martaa aqalka sare in si lagu dhaqsaha badan loo ila ereygaa markaa idinka idin leeyahay waxaan maanta halkan rabaa inaan uga jeediyo dhammaan odayaal dhaqameedka oo afar iyo tobankaas kursi yani ku shuqul leh in ay maaragta soomaaliya u hiiliyaan go-aan gaaraan oo cad oo sida dhaqsaha badan la shaqeeyaan guddigan oo lasoo saaro waa lagama maarmaan soomaaliya ayaa idin xayiran marka odayaal dhaqameedoo xilkiina qaata sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi guddiga ha loola shaqeeyo hana la soo saaro go-aanka sida ugu dhaqsaha badan si howlaan ay u dhamaadaan afar iyo toban kursi weeyaan in usbuucan gudihiisa uusan noo dhaafin ayaan jeclay